Magaalada Jowhar waxaa ku soo badanaya gawaarida dadweynaha ee loo yaqaan "Dadweynaha" ama tagaasida bulshada, kuwaas oo ay fursado shaqo ka helaan dhalinyarada magaalada Jowhar ku nool. Sheikh Xaaji Fari Waawadaha mid ka mid ah gawaarida dadweynaha ah ee magaalada yaalla, sidoo kalena waa aasaasaha fekerka hal-abuureed ee magaalada Jowhar laga hirgeliyay. Waxa uuna Radio Snai kaga sheekeynayaa waxa ku dhaliyay in nidaamka tagaasida Jowhar kusoo kordhiyaan, kaasi oo ku dhowaad muddo shan iyo toban sano ah ka hor magaaladan ugu dambeysay.
Bismillaah waxaa iigu dhaliyay ninyahow duruufo jira awgeed nin magaalo ku dhashaan ahay meelihii magaalada loo badan yahay oo fadhi ku dirarka markaan fadhiyo waxaan arkaa gaari noohe anoo wato amba nin saaxiibkay gaari nooha wato nin kaloo ahlu belede oo naagtiisa ay dhashay oo dhahaya ninyahow bal walaalow halay soo qaado shidaalaan iska bixinaa xataa oo oo la leeyahay ninyahow baabuurtan ninyahow ma lagu qaadi kara iyo qaabkaasaan u fikiray marka waxaan isdhahay ninyahow gobolkan waxaa ka dhiman shaqadaa ebel hore u hayi jirteen oo ah in ay helaan tagsiyo loogu shaqeeyo qaabkaasaa igu dhaliyay marka inaan u keeno gaaridaanu si oo qofkii qalan loogu qaado naagtii dhasha loogu qaado qofkii xanuunsan loogu qaado labadii saaxiibo ahoo isqaboo kaloo dan leh in lagu qaado oo ummadda qaabkaas loogu adeego taasaa igu dhalisay inay bulshada u baahan tahay gaadiidkaasoo gaadiid la-aan gobolka jira wax farqiga u dhexeeya male oo dadku waxay isleeyihiin gaarigan qurxan lacagtaas ma ma la sii karo waa adiga bajaadka camal leh waaye lacagtaa bajaad siinaysid un leela siinaa asigana wax kaloo siyaada e male lacagtii bajaad ay qaadan laheedoo qaadanaa insha allah Gawaarida meeqay gaarayaan oo magaalada ka howlgala?
wallaahi wax ilaa iyo hadda lix gaariyaa ii taallo oo magaalada ka shaqeydo alxamdulillah ummaddana adeeg fiican ay u qabtaan oo dad hadda qalan oo la qaado oo lasoo dhayo iyo lasoo celiyo iyo dad oo naago umulo iyo qof xanuunsan oo oo qaabkaas iyo dadkii caruurtii oo sibirka iyo cidda ay u rabeen iyo maadaama uu u saaran yahay cidda dhan kiraysanayinoo gaari ammaana uu u saaran yahay oo albaabada u xiran yihiin caruurta ay dhacaynin howlahaasaan u qabanaa alxamdulillah anakana waa anakana waa ka ceeshnaa ummaddana waa kolleyta waa u dan haa haa waa tagnaa sidii qof xanuunsan oo kale marka noona sheego iyo gabar dhiigbixiis iyo rakayle iyo daymasame iyo libiga iyo xanshuuley iyo liinta iyo meelahaas iyo waa tagnaa wixii oo oo macluumaada noona soo wadaago shaqada noona sheego waa doonnaa waa keennaa imcaan keennaa Shaqo kastaba oo la sameeyo dhalinyaraha ka faa'iideysto, een sidan dareemayna lixda gawaari aa sheegtay dhalinyaraha darwala ka ah. Mis leedahay marka gaarigan ma uusan caawinin een dadka magaalada kaliya ee wuxuu shaqo abuur u noqday dhalinyarada magaalada.
dhallinyarada magaaladana shaqo abuur u noqday ummaddiina waa waa caawiyey oo dad oo badan oo hadda jajaban oo jiifo garabka jaban oo lugka jaban oo sida inankaba ogtihiin ee mooto la dhacday iyo iska jira iyo habra waayeeleh alxamdulilaah ilmihiina waa waa ku shaqeeyaan ee dadkiina waa ugu adeegnaa alxamdulilah Cabdalle Xuseen Cabdalla waxa uu ka mid yahay dhalinyarada shaqo abuurka uu u noqday isla markaana ka howlgala gawaaridan dadweynaha ah. Waxa uu sharaxayaa sida noloshiisa uu uga maareeyo shaqadani.
koley dadweynaha maanta waa ku qanacsan yihiin maadaama dhaweeye aan keennay koley waxbaa bajaajna hadda waa ka nastaan miinimadooda haystaan anakana miinimadeena haystaan alxamdulilah wallaahi koley shaqada marna waxawaaye zaxmi waaye mar zaa'id waaye marna waxawaa sida hore marmar way ka liidataa halaas maxay ku xiran tahay suuqalay ku xiran tahay wallaahi qof walba sii oo niidiisa ku jirta horta asaa jecel nin walba horta arsaaqadiisan ilaahaayo kulli hadda dadweynaha hadda maanta kii shalay ogan iyo kii shay shalay ogaayaba maanta kulli kulli kuwa quwada quwada qanacsan yihiin hadda maanta wallaahi maadaay ha noqoto qalimuu ha noqoto ilaa kumadana balcad ha noqoto ilaa barigaan ha noqdaano meeloon la tegayna ma laha wallaahi xaafadaha oo kale markii hadda horsad aan ka qaadayno qofka antuwaag aan geynayno kale hal doolar aan ka qaadnaay markii hadda suuqa xoolaha oo kale ee rabaan hal iyo bar ama laba doolar wixii qof kastaba wax loogu helo waa wallaahi koley dhallinyarada baagamuundada ahaan haddii ladhaho birtana u quran waayo maadaama maanta oo isla suuq galaan wax ay waynayin ma laha
Hal-abuurka fikirka tagaasida ayaa si weyn looga dareemayaa magaaladan, waxaana dadweynuhu ay u isticmaalayaan qaabab kala duwan oo ay ka mid tahay in ay ku dalxiisaan amaba ay ku gaaraan magaalooyinka Jowhar ku dhow dhow.